wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey ku dhowaad shan iyo toban caruur ah oo qaliimo guuleystay oo maqal soo celin ah loogu sameeyey dalka kenya caruurtan oo da-doodu ay u dhexayso saddex ilaa iyo lix sano jir ayaa loo sameeyey qaliimada dhinaca maqalka iyada oo lagu xiray qalab ay wax ku maqli karaan doctor ismaaciil maxamed madaxa qeybta cunaha ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda lagu soo dhaweynaya caruurtan
maanta waxaa farxad weyn noo ah annaga oo wasaaradda caafimaadka iyo wasiirkana hogaaminayo inaan soo dhoweyno shan iyo toban bukaan oo aan u samaynay qaliimada dhagoolnimada ayadoo aan aad ugu mahad celinayno boqortooyada sacuudi carabiya iyo kingi salmaan humanitarian aid and relief center shaniyo tobanka bukaan waxaan ugu samaynay inaga caawisay kingi salmaan si fariy ah inaan qaliimada aan ugu samaynay halkii cunug waxaa ku baxda si normali labaatan iyo shan kun oo dollar oo maraykanka ah maanta waxaa ilaahay maadiya inaan si fariy ah aan uga samaynay waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka waxaan u mahad celinaynaa wasiirkeenna wasiir doctor cali xaaji oo aad arrintan aad iskala shaqaynay oo aad juhdi geliyey inay barnaamijkan qabsoomo koordireetaradana aad ayay u mahad dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa hay-adaha ka caawiyey caruurtan in qaliinada loo sameeyo uga mahad celiyey caruur soomaaliyeed oo kan ugu weyn uu yahay lix sano jir oo ku dhashay dhagoolnimo maqal la'aan ku dhashay oo aa maaragtay magaalada nairobi ee dalka kenya loogu soo sameeyey qalliinka loo yaqaano cochlear implantationka loogu soo sameeyey inaan halkan ku soo dhowayno ayaan u joognaa halkan waxaan ugu mahad celinayaa boqortooyada sacuudi carabiya gaar ahaan king salman center for humanitarian relief waxaan ugu mahad celinayaa kaalinta weyn ee ay ka geysteen maalgelinta shan iyo tobankan caruurta ah ayaa ah kuwa ugu horreeyey ee qaliimadooda lagu guulaystay waxaana wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dhowaan ay qaadi doonaan caruur kale oo loogu samayn doono qaliino nuucaan ah